Dowladda Soomaaliya ayaa xilliyadii dambe waday dib u habeyn lagu sameynayo safaaradaha Soomaaliya ee ka furan dalalka dibadda. Safaaradaha hadda shaqeeya ayaa lagu qiyaasaa in ay soddon iyo dhowr gaarayaan. Haddaba, waxqabadka safaaradaha ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere uu ka waraystay danjilaha Soomaaliya ee u fadhiya dalka Uganda, Cali Maxamuud Cali oo ku magac dheer Cali Caga Baruur oo booqasho ku yimid magaaladan Washington DC ee caasimadda Maraykanka. Danjile Cali Maxamuud ayaa marka hore ka jawaabaya waxqabadka safaaradda Uganda.
bismillahi raxmaan raxiim maxamed marka hore waan ku salaamaya adiga iyo bahda v o eda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedana dhegaysanaysa runtii safaaradda soomaaliyeed safaaradahan kaleba waxay inta badan u furan yihiin safaaraduhu xiriirka arrimaha siyaasadda iyo arrimaha qunsuliyadaha iyo arrimaha dhaqaalaha ama ganacsiga inta badan safaaraduhu saddexdaasa wadamada looga furaa haddii ay ay wada awoodinna safaaraduhu qaar waxay ama sida ay u kala xushaan waxaa loo kala suubiyaa wixii markaas baahida meeshaas uga badan tahay rumaanta annaga safaaraddeenu labada qaybood saddexda qaybood aan kuu sheegay laba kamid a hadda way wadaan qaybta saddexaadna mar dhawayaan ku rajo jirnaa in aan bilowno qaybta koowaad ee arrimaha siyaasadda ama diblomaasiyadda soomaaliya uganda muddo konton sano ku dhaweeye xiriir diblomaasiyadeed lahaa iyana wanaagsan arrimaha labaad safaaradeenu ay wax ka qabato waa arrimaha qunsuliyadaha arrimaha qunsuliyadaha oo isugu jira arrimaha ardayda arrimaha maaragtay sida warqadaha dhalashada iyo maaragta loo suubiyo arrimaha la xiriira baasaboorada bixinta baasaboorada gohoomyada dadka soomaaliyeed rabaan inay wadankooda ku laabtaan warqadaha cadeymaha cadeynta u baahan dokumentiga soomaaliya kasoo baxay naga codsadaan safaaradaha wadamada kale inaan soo cadeyno dokumentigan saxaanshihiisa ganacsatada oo mararka qaar iyaguna maaragtay nooga baahda documentiyo dad u suubinaya wakaalad dad soomaaliyeed oo wadankii kale hanti ku leh inay wakaalad u suubiyaan dadkooda kale soomaaliya jiro safaaradda hor yimaada codsanayana maaragtay inay wakiilanayaan qof jooga soomaaliya marka intaasay isugu jiraan serviceka ama shaqada ay qabato safaaradda wan gartay waxaa jira saan ognahay ciidan ka socda dalka uganda safaaraddeeda hadda aad ugu joogtid ciidankaasi dabcan soomaaliya way tagaan wayna kasoo noqdaan waxaa laga yaabaa siyaasiyiin kale aan idhaahdee dad kala diblomaasiyiin inay tagaan safaaraddu dhinaca viisaha dadkaas ma ka caawisa maya maxamedow runtii soomaaliya waxaa yimaada qadyaw badan oo viisada lagu siiyo onarival waxa loo yaqaano ama airboortka laga siiyo wadamo badan uganda wadamadaasay kamid tahay markii ay yimaadaan viisada maaragtay laga siiyo airboortka waana heshiisa labada wadan ay isku ogyihiin marka inta badan dadka ugandeska annaga nama soo maraan airboortkay ka qaataan soomaaliya wan gartay waad yaro taabatay howlaha ay safaaraddu qabato dhinaca ardayda iyo ganacsatada bal haddaad in yar sii faahfaahisid howlaha rasmigeed u qabataan sida tusaalahaan ardayda iyo ganacsada kale maxamed runtii uganda sidaad la socotid waxaa ku nool ama wax ka barata arday soomaaliyeed oo aada u fara badan walow aan tirada rasmiga hadda haynin laakiin lagu qiyaaso saddex kun ilaa afar kun ardaydaasu inta badan waxay khidmadaha ama serviska ay uga baahdaan safaaradda waxaa kamid a dowladda ama uganda ama wasaaradda waxbarashada ama jaamacadaha oo naga codsada inaan xaqiijino hubin ku suubino documentigan inuu sax yahay annaguna waxaan ku hubinaa arrinkaas waxaan documentiga inta badan ka fiirinaa inay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ay soo tasdiiqo markaas ayaan haddana waxaan dib ugu celinaa wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada annagoo hubinayna run ahaanshaha documentigaas inuu sax yahay markii ay noo soo hubiyaan labadaas wasaaradoodna waxaan u qornaa warqad aan leenahay documentigan waa sax ardaygan documentiga wato waa sax marka inta badan ardayga wuxuu noo baahdaa hal mar waa marka ugu horeyso maaragta waxbarashada uu bilaabayo inta sano oo kale ama afar sano ama lix sano oo kale ku qaadataa waxa ay uga baahdaan gooniya serviceka safaaradda ma jiraan halkan sometimes inay baasaboorada cusboonaysanayaan xagga ganacsatada runta ganacsato badan oo soomaaliyeeda ku nool ama ha ahaadaano ganacsato dukumenti soomaaliyeed ku jooga oo baasaboorada soomaaliga haysta ama wadamo kale dhalashada ka haysta ama dalka uganda aan naftirkiisa dad ku dhasho soomaaliyeed oo ka ganacsada ayaa jira inta badan waxaa xiriirada nala soo suuqiya oo ama toos dukuminta nooga baahda waxaa kamid ah ganacsatada soomaaliyeed haddii ay markaas hay-ada soo weydiiyaan dukumentiga ay ku shaqeynayaan oo sax yahay ay xiriir nala soo suubiyaan laakiin sida guud waa ganacsatada waa iska warqabnaa dukumentiga doonaan ha ku joogaano ama mid kale ajnabi ha wataano ama mid soomaaliyeed laakiin inta badan runtii xiriir wanaagsan ayay laleeyihiin ganacsatada ganacsatada soomaaliyada meesha joogan maxamed haddaan kuugu daro waa dad aada uga muuqda runtii wadanka ganacsatada waaweyn oo wadankana ku jira iyo ganacsato kaloo meeldhexaada ganacsi wanaagsanna way ku leeyihiin wayna ka muuqdaan wadanka waan gartay ugu dambeyntii bal haddaad nala waagtid caliow safaaradaha soomaalida ka furan dalka dibaddiisa iyo sida ay dowladdu awood ugu hesho inay shaqaalahaas mushaharkooda bixiso
maxamed runtii waxaan qiyaasayaa inay soddon iyo toddoba yihiin consuliyadaha guud iyo safaaradaha soddon iyo toddobadaasna waxay inta badan hadda waktiyadii ugu dambeysay oon dhihi karaba afar sano ugu dambeysay runtii barashaadkooda si gooniya waxay uga helayeen wasaaradda diblomaasi kastaba ama uqaybsanayaasha sida ganacsiga waxbarashada meesha jooga qof kastoo dowladda soomaaliyeed ay soo dirtay oo safaaradaha ka shaqeeya runtii wuxuu mushaarkiisa u helaa si joogtaa looguna soo shubaa akoonkiisa marka alxamdulilah inkastay cillado badan marar hore jiri jireen laakiin hadda runtii waxaan dhihi karnaa afartii sano ugu dambeysay diblomaasiyiintu arrintaas wax dhibaataa kuma qabin si joogtaa mushaarkoodana u helayeen ugana akoonadoodana loogu soo shubaayo
waan gartay ugu dambeyntii waxaa suuragala su-aashan inay wasaaradda arrimaha dibadda ku socoto hase yeeshee tiradaasi ma isleedahay way ku filan tahay oo howlihii diblomaasiyada soomaaliya lahayd dunida kale siday u doona sidii loo doonayay bay u qabtaan mise weli tiradoodu way badan taho intaa inka yarba habboonaan lahayd in la helo runtii maxamedow sidaan hore kugu sheegay safaarad waxaa loo furaa ama arrin iskaashi siyaasadeed oo wadanka kala dhexeeya haddii ahaa lahayd ururada caalamiga ah ay ku wada jirno dowladda soomaaliyeed ay ku wada jirto sida ururada igad ay dowladda uganda ay kamid tahay ururadaas inaan ku wada jirno sida igad ururka islaamka african unionka ama ururka africada midoobey un-ka runtii ururadaas oo dhan dowladda soomaaliyeed iyo uganda waxay ka leeyihiin xiriir iskaashi qaar kamidana waxayba kamid ahaayeen aasaasiyaashooda sida igad iyo african unionka iyo o i c da ama ururka islaamka soomaaliya uganda waxay ka wada mid ahaayeen wadamada aasaaskeeda marka runtii wadamada inta badan sidaan kuu sheegay maxamed waxaa loo fiiriyaa xiriirka siyaasadeed ama xiriirka dhaqaale ee nagala dhexeeya ama xiriirka bulsho oo jaaliyadda meesha ku nool oo adeeg u baahan dowlad soomaaliyeed marka runtii numberkaas haddi aan kuu sheegay oo soddon iyo toddobada lagu qiyaasayo aada u yar yahay marka loo fiiriyo baahideena ama jaaliyadda soomaaliyeed oo muddadan dambeysay meelo badan ku noolaay ama ha naqato xagga siyaasadda oon uga baahannahay wadamo badan oo kamida inaan ku yeelano xiriir diblomaasiyadeed laakiin dhaqaalaheena oon runtii hadda aanan oo saamaxaynin ayaa numberkaas ka dhigtay laakiin runtii numberkaas iyo ka badan waa loo baahnaa lahay bal matalan hadda uganda sidaan kuu sheegay ganacsi naganama dhexeeyo badan weli waan hadda ku dadaalayno laakiin wadamada qaara waxaa loo furaa safaarada xiriirkaas ganacsi darteed safaarada qaar waxaa loo furaa jaaliyad soomaaliyeed oo ku nool meeshaas oo muddo badan ku nool safaarada qaar sidaan kuu sheegay arrimo siyaasadeed oo muhiimahayaan nagala dhexeeyo kaleenahay rabnaa inaan iska kaashano ururadaas caalamiga ama saaxadahaas caalamiga siyaasadeed iska kaashan marka meelo badan oo weli kamid a wadamadaas oo muhiim ah oonan hadda inta kusoo koobi karna ayaa jiran weli aana ka furin laakiin dowladda soomaaliyeed intaan ka warqabnay hiigsanaysaa inay ka furto sanadaha soo socda insha allah kaasi wuxuu ahaa danjiraha soomaaliya u fadhiyay dalka uganda cali maxamuud cali cali cagabaruur oo u warramay wariyaha v o e da maxamed cabdi xasan sandheere